bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale aad ka dhegaysataan subax walba dhegeystayaal raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sirrigeeda geli soomaalida maanta joogta
mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal waa saddex tobanka bisha disembar sannadda barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan oo aan idigu hayna waxaa ka mid a khilaaf soo kala dhex galay wasiirka cadaaladda iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkaan idigu haynaa diiwaangelinta musharaxiinta kuraas ka mid a golaha shacabka oo maanta ka bilaabanaysa magaalada muqdisho muwaadin soomaaliyeedna waxaa uu geeriyooda dhaawac loogu geystay dalkaasi turkiga faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qaabkii dilkaasi u dhacay iyo weliba raggii dilka geystay oo gacanta lagu soo dhigay waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan midowda musharaxiinta oo ku dhawaaqay inay samayn doonaan ama qaban doonaan shirweyne guud dhanka deegaanka ballanballana maleeshiyaadkii ku dagaalamay halkaasi ciidamada dowladda federaalka iyo kuwii maamulka galmudug ayaa kala dhex galay islamarkaana waxaa lagu howlan yahay sidii loo kala qaadi lahaa qaybaha dambe ee barnaamijkan dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkan dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbinaynaa
allahayow deeqadaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow
guntay gabagabada barnaamijka ayaad dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkan igo sharmaarka ayaa idinla socodsiin doona inta hawada uu ku jiro dhanka farsamada waxaa iga saacidaya saaxiibkii xasan axmed maxamed mar kale ka dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan aanu ku bilaabanay ciidamaha ayaa lagu soo warramaya in la kala dhex dhigay maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaan hoostaga degmada balanbal ee gobolka galgaduud waxaana hadda lagu howlan yahay sidii maleeshiyaadkaasi loo kala qaadi lahaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ayaa kala dhex galay dad reer guuraa oo dagaal culus ku dhex maray maalmihii lasoo dhaafay deegaanka galbeed kaga beegan degmada balanballe ee gobolka galgaduud ciidamada ilaalada madaxtooyada galmudug kuwa booliis waa kuwa nabisugidda iyo ciidamada booliiska oo gaaray deegaanka ka xandhaale halkaasoo dagaal culus uu ka dhacay ayaa amnigiisa waxa ay si rasmiga ugu wareejiyeen ciidamada kubaandoosta soomaaliyeed ee gorgor ciidamada ayaa hadda ku howlan dejinta qorshihii lagu kala rari lahaa maleeshiyaadkii dagaalka ku dhex maray halkaasi oo weli ku sugan aagag aan ka fogeyn goobtii dirartu ka dhacday waayahay dhegeystayaal markaana muqdisho khilaaf ayaa lagu soo warramaya inu soo kala dhex galay wasiirka cadaaladda soomaaliya iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa wasiirka waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa doctor xasan khaliif xasan ayaa bannaanka soo dhigay khilaaf xilligan ka dhexeeya wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac iyo qaar ka mid a xubnaha guddiga oo isaga uu eedayn u jeediyey doctor xasan khaliif ayaa waxa uu sheegay in si gaar ah khilaafka uga dhexeeya wasiirka cabdulqaadir iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa kaas oo soo bilowday markii guddiga loo dhaariyey ee ay dooranayeen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xogeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa doctor xasan khaliif oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in khilaafka uu bilowday kadib markii wasiirka cadaaladda uu si sharci darraa iskugu dayey inuu soo farageliyo howlaha guddiga balse khilaaf uu si rasmiya u soo baxay sagaalkii bishan xilli loo dabaaldegayay maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa ugu dambayn doctor xasan khaliif ayaa waxa uu ku eedeeyey wasiirka cadaaladda eegasimaha guud ee wasaaradda in si sharci darra ay gacanta ugu gacanta ugula jiraan howlaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa waa hagaag markaana somalilan somalilan ayaa ku dhawaaqday furista ururada siyaasadda iyo xisbiyada mucaaradka oo arrinkaasi ka hor yimid wasiirka warfaafinta xukuumadda somalilan saleebaan cali koore oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay in isagoo ku hadlaya afka madaxweynaha somalilan muuse bixi cabde uu cadaynayo uu caddaynayo bulshada inay furista ururada siyaasadeed ay tahay arrin dowladdu aqoonsatay saleebaan cali koore ayaa u sheegay arrintaani aanay hadda wax doodi ka taagnayn haddii ay dhacdana in la isku qabto aanay u oolin xitaa golaha wakiilada somalilan balse ay u taallo keliya maxkamadda dastuuriga wasiirka waxaa intaa ku daray in dastuurka somalilan uu qabo in tobankii sannaba mar la furo ururada siyaasadda shirkan jaraa'id ayaa imaanaya xilli golaha wakiilada somalilan ku kala aragti duwan yihiin la furo ururada siyaasadda somalilan intaa kadib xisbiyada mucaaradka ayaa si toosa uga hor yimid arrintaas iyagoo gudoomiyaha waa guddoomiyaasha xisbiyada ucud iyo waddani ay dhankooda qabteen shir jaraa'id waxayna sheegeen in marraba aysan aqbali doonin tallaabada uu qaaday madaxweyne muuse biixi waxaana arrinkaasi la filayaa in maxkamadda somaali waa maxkamadda sare ee dastuuriga somalilan arrimahaasi ay iyadu soo afmeerto warniyow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garanays yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh
warniyow waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tiri dhulkii soomaaliyeed
oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas
waa hagaag saaxiib yaal dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan bartaani ku leena internetka w w dot radio cadaada dot com sidoo kale magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahertis ayaad naga dhegeysanaysaan muwaadin soomaaliyeed ayaa u geeriyooday dhaawac lagu geystay dalkaasi turkiga baashe xoos jibriil oo ahaa muwaadin soomaaliyeed ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray weerar ay lixdii bishan diseembar ku qaadeen saddex nin oo burca turkisha xilli uu ku sugnaa goob dalxiis oo ku taalay degmada biyonga ee bartamaha magaalada istanbul warbaahinta dalka turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaallo muujinaya qaabka loo fuliyey weerarkaas waxayna kaamiraduhu qabteen ragga burcadda oo gadaal uga yimid marxuumka kadibna mid ka mid a ayaa feer qoorta kaga dhuftay dhulka ayuuna ku dhacay baasha isagoo halkaas ku miyir daboolmay siday warbaahinta u sheegeen goobjoogayaal ku sugan goobta burcadda ayaa baara- ayaa baaratay baasho oo dhulka yaalla waxayna ka qaateen telefoonno ee, waa telefoonno boorso iyo agabyo kale u watay waxayna ku baxsadeen gaari tagsiya balse booliiska ayaa ku guulaystay inay soo qabtaan xogaha laga baahiyey dhacdadan ayaa waxay intaa ku darayaan in saddexdii burcadka ahayd ee deg deg loo horgeeyey maxkamad islamarkaana laba ka mid ah oo ka yaraa da'da siddeed iyo toban sana lagu soo ro- oogay dacwad xatooyo halka ninka saddexaad ee feeray baashe lagu soo oogay inuu geystay dil bareera marxuum baashe xoos jibriil waxa uu ahaa aaba deganaa magaalada toronto ee dalka kanada oo uu dhalasho waa dhalashada labaad ka haystay wuxuuna ahaa istanbuul u tegay dalxiis allaha u naxariistay baashe xoos jibriil waxa uu ahaa walaalkii ka yaraa wasiirkii hore ee dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil oo siddeeddii bishii maarsa ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta
Hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag mantaba ayaynaanu kala qarin waayahay dhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijkan ayaan ku guda jirnaa midowda musharaxiinta ayaa ku dhawaaqay inay qabanayaan shirweyne guud kaasoo ka dhici doona magaalada muqdisho midowda musharaxiinta ayaa sheegay inay u caddaatay in mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka aanay dan ka lahayn qabashada doorasho hufan sidaas daraaddeedna ay qabanayaan shirweyne wadatashiya golaha midowda musharaxiinta waxa uu mar walba u taagan yahay xaqiijinta in dalka ka qabsoonto doorasho hufan daahfuran natiijadeedana laysla ogol yahay golo wuxuu yidhi soddonkii nofembar dii u caddeeyey shacabka soomaaliyeed ee beesha caalamka in qaabka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka ay baalmarsan tahay dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada iyadoo doorashada la sugayay isku beddeshay boob qaawan sida sida waa sidoo kale goluhu tobankii disembar ayuu soo bandhigay sida lagu sixi karo doorashada wuxuuna ugu baaqay in la isugu yimaado shir lagu saxiyo khilaafka ka taagan doorashada golaha waxa uu caddeeyey inaysan jirin cid xil iska saartay joojinta boobka doorashada iyo taabagelinta tallaabooyinka lagu saxayo waxaa kale uu caddeeyey in mas-uuliyiinta heer federaal ee- iyo dowlad goboleed aysan dan ka lahayn doorasho hufan oo daha furan natiijadeedana la isla aqbalo si dalka looga badbaadiyo qalalaase iyo xasiloonad darro siyaasadeed iyo mid amni haddaba golaha oo gudanaya xilka iyo mas-uuliyadda ka saaran samata bixinta qaranka iyo qabashada doorasho hufan oo daha furan ayaa u howlgalay qabsoomidda shirweyne wadatashi qaranka oo ay iskugu yimaadaan ahlu xalli wal caqdi ee bulshada soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalkaasi si loo taabageliyo hawshaasi culus ayuu golaha midowda musharaxiintu waxa uu magacaabay laba guddi kuwaas oo kale ah guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo guddiga amniga shirweynaha habar habar ma joogte haweeniyo waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ee, ayaan isla soo gaarnay alaaba qaybaha dambe barnaamijka waxaan idigu soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan
ilaa salaadan soo jeed ku gaadhaabaa warka cabdille ka dhimane odayga sidee loo hayaa war ummadu dhawaanlahaayah saaro haddii atasaqeelo lagadaba dheegi jari saya miim haddii laysku daro laamna lagu saafo aana lagu siyaadshoo la soxo sadarka aan sheegay waa magaca soomaaliyeed saan isleeyahaye allahayow nafsaareeya maxaa qoorta noo suray saar iyo siyaasado baryahan kalama soconayne ise suraan sal iyo baar dadii howsaad u aragteene ma seexdaan habeenkiina waa socota gooshaane isku siran ise taysan iyo gabar sugaysa jeebow allahayow nafsaareeya maxaa qoorta ku suray warnamayoanna waxaan maqlay ma siyaasad qaranba mase saba jacaylba ma sarbeeb dahsoonba saasaanka muuqda abdikuusow nina salow colaadeed subag miida kama dhammaa hore loo yiriye allahayow nafsaareeya maxaa qoorta ku suray sabankan ummadaha socdaa saani ma ahayne sugaan maxbuusay rabaan inaad samaysaaye siyaasadaha jira iyo murtidu ma aha saaxiibe allahayow nafsaareeya maxaa qoorta noo suray warnamiyow siyaasada saminkun daraarta ino sagiir hogaamiyoon ino liskisraw aan fahm waaye dhintay ilaahay ow naf saareey may boorta nin suray haryamadeeyow siyaasad raysatii soobaan noogu dambaysaan warkaaga u fahmay allahayow nafsaareeyaxa qoorta noo suray waranuna waxaan dhihi lahay siyaasaddan waalatee nin walba sawraba ka dhiga hablana saadaaliyeen salkeeduma fiicnee allow naga samuqbi warshamsay jacaylkeennii samaa baryahan wuu suuqsayo sibuu isu dooriye bal saakana waa jimce bun iyo u samee salool malaha saar baa haye allahayow nafsaareeya maxaa qoorta noo suray allahayow nin saarooba maxaa qoorta ii suray warorta kalamanay warkiinna waxaan u fahmay in siyaasaddii saar ku dhacay doorashadii waayahan dadka lagu wareeriyeyna wax saar qabtaanba way iila eg tahay bun iyo salool wax ku daawoobayana iilama eka ayee suugiisabana ku dawooba isleedahay warbaladaad sheegaysaa la naba tusee saarkii baaban qaati ka joognaaye war saarku waa sahalee sida aan u maleeyey sixir bayba qabtaa soo degey soo degey saarkii duleedow soo degey waxaan diidayaa ee diidayaa siyaasaddan xumaatan diidayaa
wartan isaa ku daawoobi mayse doorashadii midowga musharaxiintu hallahkiya yidhaahdeen cabdi xaashim ayaa la sii wada yidhi maqadaraa laga wacay walle qadar nin tagay baa la yidhi qaabkii noqon waa war idinkaa waalan waxna laydinma sheegi karee allahayow dad saarowa maxaa qoorta ii suray wargaboosow sidaad sheegtay haddii doorashadii iyo maamulkii iyo siyaasaddii wixii oo dhan basaar nooga dhacay bafta lagu hagoogiyo jinkaa laga buquurshaahe maa wadaadda baab kaa yaqaan oo bixiyo loo geey ilaahayow dad saarow ah may qoorta nin suray warwarmaysiina guddoomiyaha guddiga doorashada wuxuu yidhi doorashada waa la wadayaa cidna loo joojin maayo wixii tabashaahna doorashada socotaa la xallinayaa markaa masaar ha qabtaa mayaysan qabin horaa loo soconayaa uu yidhi allahayow dad saarowa maxaa qoorta noo suray ar cabdikuusow doorashada la daahaa shacbiga waa dhibsanayaane haddii aan cod iyo ruux lahayn qalabka loo qaato warba jira'aan golada xaa looga wadi waaye allahayow nafsaareeya maxaa qoorta noo suray dalka xaaladiisiiyo markaan doorashada eegay daalibaan in lagu simahayaa dalabka moodaaye allahayow dar saarowa maxaa qoorta noo suray war doorashadii xubnaha ka soo jeeda somalilan oo ay isku khilaafeen mar kale mahdi iyo cabdi xaashi ra'iisul wasaare rooblaa xalliyey doorashaduna way sii soconaysaa baa la yidhioo cidna loo joojin maayo yatakabaru dibaarlamaani abaaraad war cabdikuusa wanu warkaa kuuma sheegine ajooylo ooyow oryow eed shay dhiibadi miyey mare allahayow nafsaareeya maxaa qoorta ii suray warnimaa uu doorashadu fad ama hafadin waa lagu fadsiya hadday marayso midoogii musharaxiintana ay dhahaan badbaado qaranaa soo celaynaa wanaag iyo caanaynan dalka laga rabinaa muuqatee allahayow nin saarooba maxaa qoorta noo suray iyo walloonnaan wada joogayn taas hadday kan war bislow allahayow mid soddoxna eb amahaa qoorta kuu suray warnimayow saddex nacab baan maqli jire soddox nacabtu xaggay ka timi warnimayow saddex nacabta la sheego ilmaheeda horta xaggay geysaa araner ilmoosha uurku jira aysa ka goorisnya iyo ka goorisnyin warmadayo cunugay dhasha way tuurtaa miyaa tiri ileen saddex may ogole allahayow mid saddex naceba maxaa qoorta noo suray warwarmaysiina waxaa la yidhi bur iyo biyaa loo kala baxayaa dhowaan edii doorashada gajalbahe weertay musharaxii burka adkaanaya miyaa tiri wax walba buraan ka dhigayaa buu dhahaye duu adiga burkaa dhigina warka naga sug waxaa la yidhi diyaaradihii turkiga ee bayrakdaar ee duuliyala'aanta ahaa oo waayahan dowladdii la ciilaaba ku ciilbahaysay soomaaliyay soo gaadheen ma kuwa xildhibaan sakariya noo keenayba warorta xildhibaan sakariye ma raacda reeb buu ahaa mise run buu sheegayey war xildhibaankaas hanjiyadilgobadihaano longobadaana lisheenyata war anugu beersa kariya meelay ku taal ma arkine waxaan hubaa bayrakdaar in loo baahnaa war warka waa naga afduubteene xantu waxay leedahay bayrakdaar waa timidoo hawshii waa bilowdoo xataa sahanay samaysay hadday runtaana turkigu inuu nagu caawiyey inuu naga iibiyey ma kala ogi warniya waad simdhatiraysaae goormaa soomaali wax soo gadata u dambaysay I want something to eat shame on you war intaad sheegtay wax ka cumbaadaha ee allahayow bayrakdaarka maxaa qoorta noo suray warnimayo waxaadnan aqoon u lahayn baad ka hadlaysaane diyaaradahan turki waa adduunkiibay ka cajabiyeen waa diyaaradihii dowladda libiya oo ciirsan khaliif alxaftar ka xoreeyoo neefta ku celiyey suuriyana wixii loogaa ka dhigay asarbajaanna dhulkii nagoorno karabaaqoo muddada soddonka sano ah armeniya ay ka haysatay ku qabsatay baraadarkeenna weyn abi axmed xaaji calina markii tigreer uu ku biyo keeneen oo ay lahaayeen waxaan qabsanaynaa ardisababa wacdarihii loogaa waa kuwii ka dhigay oo dabresyoon googaradda u geliyey soomaaliyana waad ogtihiin cadow badan oo geesaha ka fadhiya iyo mid gudaha oo qaran dumis ay leedahay wax allaalayo wixii ka soo horjeeda dowladnimada waa in shaash loo xiraa allahayow nafsaarowa maxaa qoorta ku suran allahayow daroonteennu maxay idin duljoogtaa warnimayow dad badan baa shaki qabee horta diyaaradahan soo dalka lagu difaaci maayo gaboosow safiya ruqadda baa kala saaraa la yidhi waa la ogaan doonaa anuu waxaan dhihi lahaa daroon minow dabiib naqaa dalkaanu daawaa rabyaa allahayow nafsaareeya maxaa qoorta ku suray warnamiya warmaaydan hindi walilik hiray laarey lang lehdungnaa gobay gaarnyo garsoodin haayen walina laarey bilaanbadnao now sugabayso ogaatiya daawooyen oo maxaa laga xirayaa lixda naagood nin qabayoo kala qarinaya waaba xirraaye allahayow nafsaareey maxaa qoorta u suray warwar mahaysaana waxaa la yidhi ra'iisul wasaarihii israa'iil baa imaaraadka imaanaya dilyami dalyahuud naftiisa war kaas kan oonan magaciisa aqoona ka dambeeyeye waxaa halkaas iiga caddaatay in carab uu isdhiibtay war adaa ka dhacsan imaaraadka wada abrid gareeyeyo khamiista jimacaha fasaxa waa laga bedelay waxaana loo bedelay sabdiga iyo axadda war arab hab weerartan amna amaha keeraasti lilahayaa meete war waddamadii khaliijkootan am isku diray maalmaha waxaa la dhahaaya waa heshiiyeen laakiin waxay dalaayadhigeen markay ra-iisul wasaarihii israa'iil soo dhoweeyeen war ayaxtag eelna reebaa la yidhiye taraamka aad sheegaysaa kala dardaarmay waxaa la yidhi cunsuruba cunsuriga kaluu ebed casuumaaye ibri iyo allahayow maxaa carabu walaaleeye ludaayguuraysa wala reebe waa dheegi jari war wiilasha yaryar ee dhaxal sugayaasha maxamed bin salmaan iyo maxamed bin saa'id dhaqan xumo baanay ay ku soo kordhiyaan bariga dhexe majeegaday xiirteen sirwaalkiisa siyumaayatoodeena war horaa waxaa loo yidhi sixir baa casiir loogu daray carabta qaarkeedii geesinimada ciirtoo milgihii laga carjaameeyey iyagaaba ciirsada yahuudkooda caasiya war waxaa kaloo hore loo yidhi waa boqol yahuudi rag baa biirinaayo baarka u fiiraaye barqa laguma gaareen warmadada waxaad ka tagtay israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego birta kuma faysteen eebbaamoosamasar waa ka xanaajiseen gaabta ranaan uga sii dare haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirinon wayda u garaacayn acrab iyo soomaaliba midkoodna tala mahaye allahayow madax saareeya maxaa qoorta u suray warnimadoo dad tooda gabay dadkan waxba kama sheegaane aan wax qabsanna fadhiga ka kacno waxaa la yidhi odayaasha carbeed iyo amiiriinta kaleeto jashooda sugaysiiya dadka sheegta islaamka oo adduunka maanta ku nool maalintii ragiis eedo sida ooriha weenoo rag ardaaga la joogtay indhaha hoos u rogaan boqora saareeya maxaa qoorta u suray warka hadda kahor waxau yidhi insaanku waa abaalkudheel ushaasa maanta iyo agtaal aryaadaha waxaa la yidhi haddii aadan geel dhaqananood baledka soo aaday waxna aadan midhidhaarsoon laxagu ku aallin iska daa shukansiya inaad gabar jeclaataaye lambar inaad ka qorataa dembi ayoonka maantaae hadda jecel hadalkan waa ololo kaambayni aryaadaha samigay cabdulla waxau yidhi nimaan abaa lehayminan wax ku erga ma aqliya nimaan abaa lehayminan wax ku erga ma aqliya allahayow nafsaareeya maxaa qoorta noo suray allahayow nafsaareeya xaa qoorta noo suraye
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambaysay dhegaystayaal barnaamijkan oo janmarka idinla socodsiinay dhegaystayaal saaxiibayaal waxaana barnaamijka dhegaystayaal dhanka farsamada iga saacidayey saaxiibkay xasan axmed maxamed dhegeystayaal intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan iga tegaynaa heestii noo ducey madaxweynuhu
aabiilka degay intuu qalbiyanaa u taadegine dawiya dhaktar mau samayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkiin ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkiin ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkiinana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkiinana
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu tee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu tee